الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay axkaamta soonka su-aashii u dambeysay aanu akrinay su-aalaha kitaaba ka mid ahayd ee jawaabteedana aynaan akriyin waa su-aasha sagaaliyo afartanaad wuxuu yihi mualifka kitaabka qoray man hum waa kuwa aladiina kuwa lahum iyaga u sugnaaday cudurun cudurdaar sharciyun sharcigu ogol yahay oo bimacnaa qofka ku sifaysan uu ogol yahay inuu afuro aw ama haddii si kale loo dhigo maayo waa maxay alacdaaru cudurdaaradu waa maxay cudurdaaradii asharciyatu ahayd miduu sharcigu ogol yahay oo bimacnaa qofka lihi uu afuri karo maalinta ramadaan jawaabta wuxuu yidhi cudurdaarada loo afuri karo waxaa ka mida masaabaha qofku u afuri karo maalin ramadaana sharciguna u ogol yahay asafaru waa socdaalkii haddii qofku yahay qof socdaalah oo musaafira waxaa loo ogol yahay maalinta ramadaan inuu iska afuro ولا يجب عليه الصوم أداء وإنما يجب عليه قضاء صوم markaa أdاayo وktigiisi dhacaya kuma waajibayo lakin waxa waajiب ku a qale ayaa waajiب ku ah إلahi ba سubحaanه وتaعالى ui فmن kاna miنkم مريضا أو عalى سفر فعdة من أياaم أخر markuu ilaahay ka waramay soomka in la waajibiyey faman shahida minkum shahra falyasumu qofka idinka midee bishaasi ay usoo gashaa ha soomo ilaahay markuu yidhi wuxuu rabbi subxaanaه watacaala intaa dabadeed yihi ka idinka mida ee bukaana ama socdaal ku jira faciddat min ayaamin أkar ay facalayhi sawmu ciddatin min ayaamin أkar waxaa isaga lagu leeyahay maalmihuu afuray maalmo la tiro ah oo maalmo kale ah inuu soomo bimacnaa uu qalleeyo soomkii ka tegey safarka markaa sababtii loo afuri karo amaba se salaada loo gaabin karo ama loo jamcin karo loo kulmin karo laba salaadood shareecadu xad uma yeelin xagga masaafada ah waxaana safarkaa loola noqonayaa xadeyntiisa xagga curfiga oo masaafo kasta oo dadku ay u yaqaaniin safar ayuunbaa safar noqonaysa ama masaafadaasi ha dheeraato ama ha gaabnaato ayaa asafaru waa ismun callaqa calayhi sharcu axkaama kasiira waa magac ilaahay uu ku xidho ama sharcigu uu ku xidhay axkaam tiro badan xadna aan loo yeelin magacyada noocaasana xadayntooda curfigaa loola noqda oo iminka berbere qofka ka baxaya meel kale u socdaalayaa goormuu musaafir yahay goormase aanu musaafir hayn waxaa la eegayaa meshaasi uu u socdaalayo u boqoolayo reer berbera safar ma u yaqaaniin mise safar uma yaqaaniin hadday safar u yaqaaniin musaafir buu noqonayaa axkaamtiina waa yeelanaya haddaanay safar u aqoonna musaafir noqon maayo axkaamtiina yeelan maayo tusaalahaan qofka tegaya madaarka gegada diyaaradaha miyaa loo yaqaanaa musaafir hadal wuxuu u safray gegadii diyaaradaha miyaa la odhanaya waa maya ka warrama qofka tegaya lafaruuka ama hudisa gaadhaya ma waa safribaa la odhanaya mise halkan u yaro gaadho waa soo noqonaya baa la odhanaya ya maad isku khilaafteen uu safriyo ma odhanaya madaarka waynu ka dilnay meelo kale sheegna madaar ka dilnay ya waa safar ayib almuhim curfigaa loo celinaya masalada lagu ku fahamsiiye ayuun baan doonayay magacyada kale shareecadu ay axkaam ku xidhay oo xadkoodana aana sheegin buu lamid oo tusaalehaan qofka waxada waxaa gacanta laga tarayaa waxa uu xado hadduu gaarsiisan yahay rubcu diinaar ama wax la qiibaa ama ka badan hadduu ka yariyo lagama tarayo waxaa kaloo shardi ah inuu shaygaasi meeluu ku ilaashanaa min xirdihi inuu kala baxo goorma haddaba loomaya shaygu waa ilaashayi oo qofkii ilaah waa ilaashaday goormaase looma wuu ballihiyey ila xukun baa ku xidhanay shareecadu taa waa xadayn xadaynteeda waxaa loo noqonaya curfiga dadka haddii dadku omayaan shaygaa qofkii laha waa ilaashaday oo dabeetana ninkaasaa ka xaday oo kii lahaa ma dayicin gacanta kii lagu jarayo weeye waa maxruum haddii dadku ay odhanayaan waa iska dayacayay yacnaa gacan lagu jari maayo tusaalahaan nin baa shandab lacaga halkaa iska dhigtay oo isaga agteeda iskaga yimi oo safka hore iska soo galay kaasi maalkaa miyuu ilaaliye mise u dayacay wuu u dayacay maxruud maha maalkaas marka curfigaa loo celay nafaqadii waa lamida ninku imisa ayay waajib tahay inuu siiyo xaaskiisa shareecadu may xadideen curfigu maa loola noqonaya oo isagoo kale iyada oo kale wuxuu siiyo ayay xaq ugu leedahay marka la eego waktiga ay joogaan iyo meesha ay joogaan waayo sababta labaad ee qofku u afuri karaa ama qofka labada afuri kara waa almariid waa qofka buka alladii kaa buko yashuqu ay uu ku adagayo caleyhi isagaa siyaanu soomka oo soomku dhibayo oo haddii uu soomo xanuunkiibaa sii kordhaya ama bogsashadiibaa dib u dhacay dhib aanu markaa qaadi karin oo xuduuddii loo bartay ka baxsan ayuu soomku sabab ugu noqonaya markaa kaana waxaa loo baneeye inuu afuro faman kaana minkum mariidan waa kaa yidhi ilaahi subxana watacaala xagga qaliina wuxuu ku xidhay xanuunku noocuu yahay saynu horu sheegnay waduu xanuunku yahay xanuunaan sida loo bartay laga bogsan qallo laguma laana sidii ayuunbuu bixinaya maalin walow afuraa miskiin buu quudinaya haddii xanuunku yahay xanuun laga bogsado sida loo bartay waktigaa la joogo qalla ayaa ku waajibaya maalmihii uu afuray marka uu bogsado ayuu qallaynaya arrinka saddexaad ee cudurdaarka waa alxaydu waa dhiiggii caadiya wanifaasu iyo dhiiggii umush oo gabadhii haddii dhiigankaasi ay ku dhacaan waajibba ooy afurtayba biduuni ikhtiyaariha soomkeedu waa jabay oo dee mubdilaatu soom bay ka mid yihin waxyaabaha soomka buriye labadaa dhiig ka midii soo horaba u soo sheegay haddii xataa ay ku dhacaan maalinta daqiiqadaha u dambeeya qolada afraad ee loo ogol yahay inay afuraan waa alxaamilu gabadha uurka lahayd iyo walmurdicu iyo ti ilmo yar jaqsiinaysa o nuujinaysa idaa markiibaa loo ogol yahay inay afuraan labadaas tadarara dhib uu soo gaadhayo oo macnaa uu ku dhib mudanayo soomka tifluhaa ilmaheeda yar aw hiya ama iyadoo ay ku dhib mudanayso oo haddii markaa ay iska soomi karto iyadoo uur leh ama iyadoo ilmo yar jaqsiinaysa iyadana dhibaata aanay soo gaadhayn ilmaha yaro dhibaata aanay soo gaadhahay inay soomto ayaa waajib ku ah laakiin hadday nafteeda u baqato ama ilmaheeda u baqato ayay u banaan tahay inay iska afurto maalin rabada xadiidu anas ibni malik alkacbi baa u daliila in allaha wadaca shatra الصalaati wالsawma can اlmusaafiri wa can اlmurdici wاlxaamil ilaahay subxaana watacaala qofka socdaalka ah salaadii afarta ragcadood ahayd kala barh buu ilaahay ka daayey oo laba ayuu tukanaya soomkana ilaahay wuxuu ka daayey qofka socdaalka ah iyo gabadhii ilmaha yar muujinaysa iyo tii uurka lahayd waxa ku waajibayna hore ayaynu u tilmaanay waa fidya weyn waxba la kuma waajibin dumarka xaalkooda uu sidaa yahay waa masalo culimmada fiqigu aada isugu khilaafaan laakiin qowlka qura saxaabadii rasuulka ka ansaxay masalada aayadna kuma soo aroorin waxaa ku waajibaya xadiid saxiixiina kuma soo aroorin culimmaduna waa isku khilaafay marka waxay noo adha waa inay u noqonina qaawil saxaaba saxaabadu masalada maxay ka yidhahdeen fidyaa lagu leeyahay bay yidhahdeen waxay la mid yihiin dumarka noocaasi qofkii gabooday ee darwaaybu u soomi kari waaye qallana laguma leh qolada shanaad waa alcaajizu waa kii soomka kariga waaye min kabiiri sinnin isagoo ah mid da- weyn iyo wanaxwihi iyo mid kaa shabaha yuftiru waa afurayaa wayucim miskiin baanu quudinaya maalin walo waa furo waa qofkii weynaa da-aygood la soomi kari waaye awood usoo kordhi mayso si aydan qalla laguma waajibin laakiin maadaama uu yahay qof mukallaf oo miyir qabo qaangaad ah fidya ku waajibta wax soomkii bedelka ah waa maalin wala miskiin inuu quudiyo waxaa shardiga qofkaasi inaanu asaasiqin hadduu asaasiqay qofkaa da-daahi wuxuu la xukun yahay dadka waalan oo soom iyo falaayitoona kuma waajibin as-su-aal alakhiiru su-aasha u dambaysa baabkan soomka maa hiya waa maxay nawaafilu siyaam soomka sunnayaashiisu ee almustaxabbatu ah mid la sunneeyey maa hiya nawaafilu siyaam baa ku fillayd ama maa hiya ma huwa asom almustaxab ama alayaam alati yustaxabu sawmuha kaiiratu bur waa fara badan tahay maalmaha in la soomo la sunneeyey haddii la soomo ajar laga helayo haddaan la soomin aan lagu dambaabahayn laakiin ajarkaasi un qofka uu seegaya minaa waxaa ka mida siyaamu yowmin maalin in la soomo wa ifaaru yowmin maalinna qofku waafuro maalin dhaaf qofku inuu u soomo waa sidii uu samayn jiray nabiy llaahi daawuud ina axaba siyaami ila allahi siyaamu daawuuda ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam soom ilaahay wuxuu u jeceliyay soomkii nebi daawuud kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma rawahu lbukhaari wa muslim maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomi jiray waa qofkii aanay dhibaato ka soo gaadhahayn soomka labada sunni waa siyaamu ayaami ilbiid maalmaha dayax buuxa in la soomo ee athalaati ee saddexda ah aw halaaثati ayaami ama saddex maalmood in la soomo min ashahri bishii laga soomo saddex maalmood ama saddexdaa maalmoodoo min ashahri bisha ka mida ayaam albiidku waa maalmaha dayax buuxa ah waa saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida abudar uu wariyey idaa sumta min ashahri halaaan fasum halaaa cashrata وأربع caشhرaة وخaمس caشhرة rawaahu أحmed والتirmidi haddaad bisha saddex maalmood ka soomayso waxaad soontaa maalinta saddexiyo tobnaad iyo maalinta afariyo tobnaad iyo maalinta شhaniyo tobnaad saddex maalmood oo kaleo bisha ka midana waa la soomi karaa waa kii rasuulku u dardaarmay saxaabigii abudar waanasuuma alaaata ayaami min kuli shahri rasuulku wuxuu u dardaarmay bil walba inaan ka soomo saddex maalmood siyaamu اlitnain wاlkhamiis isniinta iyo khamiista soomkooda ayaa mustaxab oo sunno ah rasuulku calayh الsalaatu wasalaam labadaa maalmoodba waa soomi jiray kaana yasuumu alitnaina wاlkhamiis markii la weydiiyey rasuulku wuxu uhi ina ywma اlitnaini ina ywma الاثنayn واlkhamiis yakfir اllahu fiihima likuli muslim ilaa muhtajirayn yaqulu dachima xatى ysطalixa akhraja ibn maaja maalinta isniintii khamiista ilaahay muslim kasta waa u dembi dhaafaa buu yihi rasuulku calayh الsalaatu wasalaam ilaa laba qofoo cadho ku kala maqan mooyaane aan ilaahay daraaddi ahaynoo diin aan ka dhalan labadaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidha iyaga iska daaya ilaa ay heshiinayaan waxaa kaloo rasuulku yihi tucrad alacmaal ywma اlاثnain wاlkhamiis fauxibu an yucrada camali waana saa'im rawaahu tirmidi maalinta isniinta iyo khamiista camalkii qofku toddobaadka uu sameeyadaa ilaahay loo bandhiga marka waxaan jecelahay camalkayga in ilaahay loo bandhigo aniga oo sooman siyaamu sitin lix soomkood baa ka mida lixdaas oo min shawaalin bisha shawaalina ka mida oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami daari rawaahu muslim qofka bisha ramadaan sooma soomkeeda dhammeeya kadibna raaciya lix maalmood oo shawaal ka mid a ama ay isku xigaan ama maalmo aanu soomin ay udhaxeeyaan wuxuu ahaadaa mid sanadkao dhan soomay oo kale waa xagga ajarka xadiidu abi ayub alansaari weye fi saxiixi muslim imaamka caalimkee la dhaha nawowi culimada xadiidka iyo fiqigaba ka mida oo min aimati shaaficiya wuxuu yihi arrintaasi waxay ku noqotay ama lixdaa maalmood soomkoodu soomka sanadkao kale waxay ku noqdeen waa dee siduu rasuulku yihi alxasanatu bicashiri amhaaliha halka xasano qofka muslimka ee sameeya tobanbaa loogu dhufanaya markaa soddonkii ramadaan toban ugu dhufo waa imika waa saddex boqol lixdan maalmooda shawaal ka midana toban ugu dhufo waa lixdan isuge saddex boqol iyo lixdan sanadku waa imse maalmood saddex boqol iyo lixdan maalmood weeye nacam marka ramadaan toban bilood bay u dhigmaysaa xagga ajarka lixdaa maalmoodna laba bilood bay u dhigmayaan xagga ajarka siyaamu yowmi carafa maalinta carafo soomkeeda ayaa ka mida soomamka ama soomka sunnaha ah waxaana markaa loo suneeyey dadka aan carafo taagnayn kuwa carafo joogaa inay soomaan sunno ma ah ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam carafo maalintii uu taagnaa ma soomanayn waa siduu qofku cibaadaadka kale ugu xoogaysto laakiin qofkaan carafo isagu maalinta aan taagnayn waxaa sunnaa inuu soomo siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asana alati qablahu wasanata alatii bacdahu soomka maalinta carafa waxaan ilaahay xaggiisa ka xisaabsanayaa inuu soomkaasi tirtiruu baabi'iyo dembigii la sameeyey sanadkii tegey iyo dembiga sanadka soo socda imaamu muslim baa wariyey waa soom aada u qiimo badan waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ee xujaydina carafo ay taagayiin siyaamu yowmi caashuuraa caashuuraa maalinta la yidhaahdo soomkeedaa ka mida soomka sunnaha ah iyo wayowman wayowmin ayuu idin yidhaahdo ee wasiyaamu yowmin iyo maalin soomkeed maalintaasi oo qablahu maalintaa caashuuraa ka horeysa yowmi caashuuraana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi siyaamu yowmi caashuuraa axtasibu cala allah an yukafira asana alatii qablahu rawahu muslim soomka maalinta caashuura waxaan ilaahay ka rajaynayaa in sanadkii tagay dembigiisa lagu dhaafo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam yowmu caashuuraa waa soomay saxaabadana wuxuu amray inay soomaan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam si ibn cabaas leeyahay saama aw xiina saama ywma caashuura waamara bisiyaamih qaalu ya rasuul اlah inahu ywm tucadimuhu اlyahuud wالnasaara waa maalin yahuud iyo kiristaanku ay weyneeyaan marka miyaynaan noqonahayn kuwo ku dayda iyaga waafaqay qaala calayhi الsalaatu wasalaam فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سن اليوم التاسع sanadka soo socda marka la gaadho insha allah waxaynu soomi doonaa buri rasuulku maalinta sagaalaad culimada badankooduna waxay yidhaahdeen maaha in maalintii tobnaad laga guurayo ee bisha muxaram ka mid ahay ee ta sagaalaadna waynu ku dari doonaa weyaan macruuf si aynu uga duwanaano yuhuudda iyo nasaarada قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله رواه مسلم سند كي كلام كان لدى جارين أي الله سبحانه وتعالى رسولك ووصده مركا هدي مالنتا عاشوراء ومالنتا الصدنادة بشا محرم بشا كواد سند كهجري يعني مالنتا صغير قفوا أبو صومه وشي شرعي أكثر من الكوني وحكثي مركا فضل بدن suu u khilaafay yuhuud iyo nasaara inuu soomo maalin ka horeysa amaa xadiidka o dhan inuu maalin ka horeysiyo maalin ka dambaysa isagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama ansixin oo ma sugnaanin haddii maalinta sagaalaad aanad soomin maalinta tobnaad in aada soonto weli fursad baa kuu hadhay aada ku khilaafi karta yuhuudda iyo kiristaanka taas waa inaad soonto maalinta koob iyo tobnaad inaad ku darto sawmu kaiirin in fara badan in la soomo intaa faraha badanoo min shacbaana bisha shacbaan laidhaha ka mid a caaisha radi allahu canha waxay tihi ma ra'aytu rasuula allahi istakmala siyaama shahrin ilaa ramadaana ma arag rasuulkoo bil dhan wada soomay ramadaan mooyaane wuu soomi jiray ilaa anlaano kaana yasuum xataa naquula laa yusum ilaa anlaan bishan malaha waaba wada soomaya malaha furiba maayo wayuftiru xataa naquula laa yasuum waa furi jiro soomka waa iska dayn jira ilaa andhaamalaa soomi maayo bisha mana arag bil uu wada soomay ramadaan mooyaane wama ra'aytu akara siyaaman minhu fii shacbaana rawaahu lbukhaari wa muslim biluu rasuulku ka soom badan yahay bisha shacbaan la idhaana ma arag saas ayay tihi caaisha radi allahu canha riwaayadka qaarkoodna kaana yasuumu kullahu ay akladahu bishaa badankeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray waana soomeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markii usaama ibnu zaydi kuri ya rasuula allah lam araka tasuumu min shahrin min ashuhuuri maa tasuumu min shacbaana rasuulka ilaahay ma arag adoo bil kale ka soomaya inta shacbaan aad ka soonto qaala daka shahru yakfulu الnaasu canh bishaas waa bil ay dadku moogan yihiin waana xaqiiqataas bisha waxa weyaan shacbaan fadaa'il fara badan bay leedahay waxaana jirta waxa weya khudbad khudbad markaa duuban oo bisha shacbaan fadligeeda iyo axkaamteedaan waxa weeyaan kaga hadlay ama aan ka jeediyey oo xaadiisa ka hadlaysa aan ku wariyey bayna rajab wa ramadaana waa dil dadku ay moogan yihiinoo fadli badan oo rajab iyo ramadaan udhaxaysa wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin waana bil acmaasha dadka ee sanadka acmaashii sanadka ay sameeyeen ilaahay xaggiisa loo kor yeelo wa uxibu an yurfaca camali wa ana saa'im marka waxaan jeclay camalkayga ilaahay loo kor yeelo anigoo soomay imaamu nasaa-i baa weriyey sawmu kaiirin in fara badan soomkeed intaa faraha badanoo min muxaram bisha muxaram ka mida iyo wakayriha kayrkaa wuxuu ga jeeday isagaa sheegido bisha markaa muxaram la idhaana soomkeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in la farabadiyo oo soomka u fadli badan buu yahay marka laga yimaado soomka ramadaan abu hureyra wuxuu rasuulku wuxu afdal siyaami bacda ramadaana shahru llahi almuxaram soom waxaa u fadli badan soomka ramadaan marka laga yimaado soomka la soomo bisha ilaahay bilahoo dhan ilaahay isagaa yaale laakiin bisha muxaram gooniduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu sheegay bisha ilaahay تشريفا وتفضيلا وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل salaadna waxaa u fadli badan salaada faralka marka laga yimaado salaatuleylka wayaxrumu waxaa xaaraan bu yihi sawmu aljumca maalinta jumcaha in la soomo mufradan xaalo uu yahay jumcuu mid la gooni yeelay oo soom lagu gooni yeelay ورسuلku عليه أفضل الصلاaة والتسليم وxuu yihi lا تkص لyلة الجuمعaةi بقyاam min byn لyاaلي habeenkaa جuمcaha ku gaar yeelina salaaةuleyl aydan habeenada kala tuka dadka qaarkood ba habeenkaa meela isugu taga oo salaad salaaةuleyl markaa aanay hore u tukan jirin tukado habeenkaa salaaةuleyl ku gaar yeela waa taa rasuulku عalaيه الصaلaaةu وaسaلاam uu diiday laa tkus laylaة اljumca biqiyaami min bayn layaali xagga salaatuleylka habeenka jumcuhu habeenada kale ha kuula mid noqdo walaa takusu ywma اljumucati bisiyaami min bayn اlayaam maalinta jumcaha ha ku gaar yeelina soom yana aydaan maalmaha kale soomahayn soomkiina jumcaha ku gaara hawla eegabina soomka sunaha ilaa yakunu fii soomin yasuumu axadikum rawahu muslim soom midkiin hore ugu soomi jira hadduu waafaqo taas yadu dhib ma laha tusaale ahaan dee maalintii yowmu cashuuraa baaba noqotay jumce markaa qofku keligii waa soomi karaa haddii hore ugu soomi jiro caado soomkaasi u ahaa wakadalika yowmu carafa haddii ay jumco ku beeganto waa soomayaa qof taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo reebay duwayriya bint اlxaaris ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu soo galay wahiya saa'im iyadoo sooman faqaala laha asumti amsi wuxuu ku yihi shalay miyaad soomtay qaalat la waxay tihi maya qaala turiidiina an tasuumii gadan ma waxaad doonaysaa berri inaad soomto qaalat la qaala faaftirii rawahu الbukhaari wa maalin jumca khamiistii ka horreysay miyaad soontay maya sabtiga ka dambaysa inaad soomto miyaad doonaysaa maya haddaba afuro soomka jay bui rasuul calayhi salaatu wasalaam haddii soomkaasi xalaal uu yahayna rasuulku kama jebiyeen waa soom oon bannaanayn wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana soomu ayaami lciideyn yowm lciideyn ba labada ciidood soomkooda ayaa xaaraana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey naha rasuul llaahi wuxuu yihi cumar ibn khaaab haadaani yowmaani naha rasuul lah can siyaamihima labada maalmood rasuulku in la soomo waa diiday bukhaari muslim baa weriye culimaduna waa isku waafaqsay watashriiq iyo ayaam tashriiq maalmaha hilbawaradka waa saddexda maalmooda ka dambeeya maalinta ciid اladxaa waa maalinta tobnaad ee dilxija ayay dhacdaa ciidu ayaamu tashriiqna waa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad waxaana ayaam tashriiq loo yihi hilibkii hadyiga xooli xajka lagu qalay iyo hilibka udxiyada ayaa markaa la wari jiray si aanu u qurmin walihaada baa la yidhi ayaamu tashriiq maalmahana soomkooda rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa diiday camr bn اlcaas radi allahu canhu ayaa raashin loo soo dhigay faqaala kun cabdillaahi bni camr bn caas buu ku yihi abu mura mawla umi haali cun buu ku yihi faqaala inii saa'im wuxuuhi waan soomanay faqaala camrun kun fahadihi اlayaam alatii kana rasuul lah yaamurunaa biifطaariha wainhana can siyaamiha war cun buu yihi maalmahan waa maalmii rasuulkuna amri jiray inaan furay inaanu soomana inoo diidi jiray waxaa markaa laga soo waa maalmo ciid xisaabsan iyaga laftooda waxaa laga soo reebayaa in aan la xukun ahayn qofka xajiya ee xajkiisuna uu yahay tamatu intuu cumraystay cumradii u dhammaysto haddana sanadkaa laftiisa xajiyey ama waa qiiraano xaj iyo cumro isku xidhan buu ixraamta hadyi baa ku waajibaya neef inuu qalo neef adhi ah ama neef ishina subucii toddoba meeladoo meeshii inuu cid kale la wadaago haddii uu waayo waxaa lagu waajibiyey inuu soomo saddex maalmood xajka dhexdooda iyo toddoba markuu soo noqdaan faman lam yadir fasiyaamu ثalaaثaةi أyaamin fi اlxaji وasabcati إida rajactum tilka casharaة kaamila marka kaasaa loo rukseeye loo ogol yahay in uu soomo ayaamu tashriiqa maalinta ciidda maalmaha ka dambeeya sida cabdullaahi ibnu cabaas iyo cayshana ay sheegeen bukhaari baana fii kitaabi alxaj xadiidkoodi ku wariyey kitaabu alxaj waa kitaabkii u dambeeyey kutubtii markaa xagga cibaadaadka wuxuu yihi hadaakani kitaabu bayaani axkaami اlxaji xajka axkaamtiisa caddaynteeda kitaabkii ka hadlayey carif waxaad qeexdaa bu yihi alxaji xajka lugata luqa ahaan carabi ahaan xaj maxaa la dhaha horta sharcan iyo sharci ahaan oo shareecadu maxay xaj u taqaanaa wuxuu yihi alxaju xajku lugata luqa ahaan alqasdi weeye shayga in loo qastiyo ayaa la yidhaahdaa xaj culimada qaarna waxay yidhaahdaan waa shay shay la weyneynayo marka loo qastiyo isilaaxan erebixin ahaanna culimadu waxay xaj u yaqaaniin atacabudu cibaadaysi lilaahi caza wajala ilaah in loo cibaadaysto oo loogu cibaadaysto biaadaai lmanaasik manaasigtii ama acmaashii xajka in la sameeyo calaamaad sidii loo sameeyo jaa ku soo aroortay fii kitaabi illahi tacaala kitaabka ilaahay iyo wa sunati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam sunada rasuulka waa inuu qofku u qasdiyo ilىa beyt اllahi الxaraam wاlmashaacir الmuqadasa min minan wmusdlf وcarafaat liadaaءi اlmanaasik alwaarida fi kitaabi اllah fi sunati rasuuli الlah qofku waa inuu u qasdiyo guriga ilaahay u xurmeeye kacbada ah iyo mashaacirta kale ilaahay u qadisay sida mina iyo musdelifa iyo carafa iyadoo ujeeddadu ay tahay inuu acmaal soo guto kitaabka ilaah iyo sunada rasuula ku soo aroortay maa xukmu lxaji xajka xukunkiisu waa maxay huwa xajku ruknin waa tiir tiirkaasi oo min arkaani lislaami islaamka tiirarkiisa ka mida wa fardu caynin faral laga rabo weeye saaran calaa kulli muslimin muslim kasta oo gaalka isaga xaji la odhan maayo bal waaba loo diidaya masjidulxaraam inuu yimaado waa meeshii kacbada lagu dawaafaya ay ku dhex taallay falaa yaqrab masjid araam inama almushrikuuna najis falaa yaqrabu lmasjid alxaraam bacda caamihim haada mushrikiintu waa najaas xagga cafiye najaaskay masjidulxaraam yaanay u soo dhowaan sidaa markii rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam abu bakar baa sanadkii sagaalaad xajka uu mas-uul uga dhigay waxaana amray qof dhawaaqo oo dadkao dhan maqashiyo inuu diro yidhaahda laa yatuufanna bilbeyti curyaan qof qaawani kacbada yaanu ku dawaafo walaa yaxujanna bacda alcaami mushrikun sanadkan dabadiina mid mushrik ah yaanu isku soo xajiy waanu xaramka iman waa laga mamnuucay muslimku waa inuu qaangaad noqdo waa inuu niyir qabo laakiin haddii aanu qaan gaadhin xajku waa kuma waajibin laakiin waa ka ansaxay xajkii waajibka ahaana sidaa kaga dhici maayo hadhow markuu qaan gaadho xaj kalea laga rabaa qofkii xajiyey isagoon qaan gaadhin qofka waalan kuma waajibayo kamana ansaxayo baadiri mid awoodo waa inuu noqdo istiaaca leh waanu ka hadli doonaa istiaacadu waxay tahay oo xurin xora oo addoonkiina xaj kuma waajibayo haddii xataa uu xajiyo marka uu xoroobo xaj kalaa laga rabaa maratan hal mar buu waajibayaa fi lcumri inta qofku uu nool yahay waayo xajku waa hawl adag oo waxaa laysku darayaa maal iyo iyo xoog xoog iyo xoolo iyo hawl fara badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi walilaahi ilaahay waxaa u sugan oo u waajibay وcalى الnaasi dadka dushooda ugu waajibay xib اlbeyti gurigii inay u qasdiyaan waa kacbada guriga la sheegaya man istaطaaca man midbaa uu ku waajibay mankaasoo istaطaaca awooda ilayhi gurigaa xaggiisa u awooda sabiila wadda uu maro waman istaطaaca jumladaasi cala nnaasi bay bedel ka tahay marka hore dadkao dhan baa la yidhi haddana waxaa la sheegay dadka loo jeeda inay yihiin kuwa istiطaacada ama awoodda leh rasuulkuna xajka wuxuu ku daray arkaanta islaamka xajkana in la dedejiyaa buu sheegay rasuulku wuxu uhi man araada alxaja falyatacajal fainahu qad yamrad اlmariidu watadullu اdaallatu watacrid اlxaaja rawahu abu daawuud war qofka xajka awoodo inuu xajiyo doonaya ha degdegamin rasuulku calayh salaatu wasalaam dib yaanu usii dhigin oo waxaa dhici karta qofka inuu xanuunsado xanuun awgiin tegi kari waayo waxaa kaloo dhici kartaa dee gaadiidkiiba inuu ka lumo uu ku socdaali lahaa waxaa kaloo dhici kartaa dad iyo mijir xidhaa inay la soo daristo qofka kaa fursadda intuu haystaa ka faagiso xajkuna faa'iido adduunye iyo mid aakhiraba waa leeyi faa'iido aakhira waxaa ugu filan in dembigana lagu dhaafayo jannana lagu gelaayo waman xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi walayati ummihi rasuul qofka xajiyo intaa xajka uu ku guda jira iska ilaaliya fisqiga iyo hadalka xun iyo waxa uu soo noqdaa isagoo dembigiisa kaasibuu ka ahaa maalintii hoyariyo dhashay waxaa kaloo rasuulku yihi wاlxaj اlmabruur laysa lahu jazaaء ila اljanna xajka uu qofku dhexdiisa samafale khayr in uu sameeyo sharka uu iska ilaaliyo macaasida abaalmarin kale ma laha janno mooyaane adduunyada lafteedana xajka waa lagu macaashaa xajka waxa weeyaan ilaahay daraadii qofku hadduu u xajiyo maalkii uu bixiyo ilahay wax wanaagsan buu ugu bedelaya o rasuulku calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi taabicuu bayna alxaji taabicuu bayna alxaji wاlcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra wاdunuuba kamaa yanfi اlkiiru khabث اlxadiid xajka iyo cumrada ha kala joojinina bui rasuulku calayh الsalaatu wasalaam sanad walba haddaad samayn karaysaan sameeye waayo waxay labadaasi meesha ka saaraan faqriga iyo iyo dembiga waana lagugu dembi dhaafaya ilaahayna subxaana watacaala waa kugu qani yeelaya sida dabkan lagu shido birta wixii aan bir ahayn uu meesha uga saaro oo uga reebo nin baa wuxuu igu yidhi anigoo haysta saddex kun oo doolar ayaan idhi saddexdaa kun waa ku xajisiin karta masaariif reerkaaga aada uga tagtaana waa ka soo haraysa waaba saddexdaas waxaan ku shaqaysay sidaxaa kumaan haystaan tan waxaan go-aan ku gaadhay inaan ku xajiyo sanadkii dambe waxaan iibsaday buu ihi guri shan iyo labaatan kun oo doolar layga siiyey waxaa kale uu sheegay nin ay saaxiib yihiin oo ilaahay subxaana watacaala baryey oo yihi ilaahayow haddaad xoola isiiso waxaan kuu ballan qaaday inaan xajiyo deetana xoolaa lagu soo afrogay buu yihi lacag tiro badan markii waktigii xajka la gala horada meel xajiyayso mee bal horta gurigaa yaro dhisaya oo sidan oo tan oo tan sanadkii dambe wuxuu yihi wax kala gaayo gurigii laa waa dhisayaa dayn lagu yeeshay baa looga xaraashay tusaalayaal wax lagu qaadan karo maa hiya waa maxay yihi shuruuطu wujuubi اlxaji xajka waajibitaankiisa shuruudda ay shareecadu u dhigtay alawal shardiga koodaal islaami weeye waa islaamnimo oo gaal xaj laga aqbali maayo islaam baa loo nayaa si aad u xajido shardiga labaadna waa aniye oo qofku waa inuu niyeysto xajku waa cibaade cibaadana niye la-aan ansixi mayso xadiidkii cumar baa u daliila inama alacmaalu binniya shardiga saddexaadna waa alcaqlu waa niyarqab oo qofku waalan xaj kuma waajibayo hadduu xajiyana kama ansaxayo shardiga afraadna waa alistitaaca waa awood oo qofku xajka awooda wa minhaa istiaacada waxaa ka mida amni ariiqi wadada uu marayo inay aaminka istiaacada waxaa soo gelaysa awalan salaamatu sixati اlbadan wa salaamatu اlacdaa qofka waa inuu jirku u badqabo xubnihii dee marka uu ku safri lahaa uu ku socdaali lahaana dee waa inay iyaguna u badqabaan haddii qofku aanu xoogiisa ku tegi karin dee xajkii kuma waajibayo laakiin hadduu maal leeyahay waxay ku waajibaysa inuu maalkiisa ka bixiyo xoolo lagaga xajiyo waxaa kaloo istiaacada ka mida yakuunu maalika liljaadi waraaxila sahayda sii socod iyo soo socod iyo tii reerka uuga tegi lahaa waa inuu hayo hadda u fiirso waa xajkii oo rukn min arkaan alislaam reerkiisa duul la-aan kagama tegi karo waa inuu hayo wuxuu uga tago iyo wax isagu uu saad ahaan u isticmaalo sii socod iyo soo socod lama rabo qofkii oo ilaahay xajiyayaa dadka inuu bariyo watajawadu waa kii ilaahay ku yihi reer yembe markii ay yidhaahdeen waxaanu nahay duyuuf illah martidii ilaahay waxba sahayna qaadan mayno ilaahay kama yeelinta waxaa kaloo markaa ka mida inuu hayo dee gaadiidki waxaa kaloo ka mida sida uu sheegay waddadu inay aamin tahay haddii waddadu markaa aanay aamin ahayn kuma waajibayo xaj oo naftiisa u baqayo ama maalkiisa u baqayo wuxuu ka baqayaa wuxuu doonayaba ha noqde waxaa shuruudii ka mida alxuriyatu oo adoon kuma waajibayo xajkii waxaa kaloo ka mida albuluuq alzaag oo ilmaha yar kuma waajibayo laakiin waa ka ansaxaya ayuma sabiin xaja uma balaga facaleyh xajatun ukhra min rasuul ilmo yaroo kastoo xajiya oo qaal gaadha haddana xaj kalaa lagu leeyahy waima cabdin xaja uma cutiqa facaleyh xajatun ukhra rawaahu shaafici axaawi wغayruhuma saaxib sheekh اlalbani wuxuu uhi famaayo waa maxaa gabaarkanilxaji xajka tiirarkiisu waa maxay macnaa arrimaha ilaa lala yimaado in la sameeyo xajku aanu ansaxaay arkaan اlxaj ruuga koowaad waa alixraam weyi ixraamkaada jeer dadkeenu waxay u yaqaaneen maryahan cadcad ee dadka xujaajta ay xidhaan kaa libaasu lixraam baa la dharka ixraamka laakiin ixraamkan xajka rukunka u ahi waa niyatu dukuuli fi nusuk waa qofku inuu niyeero halkii uu ka xidhanayay marka la gaadho xajkii inuu gudagalay oo laba niyaa jirta niyo guud oo qof baa laga imika inu iska sii niyeysayey sanadka soo socda hadduu ilaahay gaarsiiye inuu xajiyo ama waktiga xajka marka la gaadho uu iska niyeenaya sanadkan inuu xajiyo taa maaha niyada loo jeedo waa niyada qofku uu niyeysanayo inuu camalkii bilaabo oo gudagalo taasaa la dhaha alixraam waana tiir haddaanu taa la iman oo carafo iska tagu iska dawaafo ma xaj ma noqonayso waayo dee xajku nihii u baahan yahay u gaaro oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxu inama alacmaalu binniyaat rukunka labaad waa alwuquufu bicarafa waa qofku carafa waxa weeyaan inuu tago alwuquufu bicarafa loogama jeedo qofku maalintaas sagaalaad iyo habeenkeeda wax ka mida inuu carafo taagnaado alwuquufka waxaa looga jeedaa atawaajubu fiiha xuduudda carafo waa inuu dhex joogo ama ha taagnaado ama ha fadhiyo ama ha jiro waxaana alwuquufu bicarafa uu bilaabmayaa salaada duhur kadib waxaana waajiba ilaa gabalku uu ka dhacayo qofku inuu carafo joogo aanu ka soo bixin sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey rasuulku wuxu hi alxaju carafa xajku waa carafa alxaju carafa rawaahu abu daauud yaani rukunka arkaanta xajka u weyni waa carafa haddii qofka carafi ay dhaafto khalaas xajki waa dhaaf goorma ayaa wuquufkaasi qofka uu ka dhammaanaya habeenka tobnaad ee subaxnimadiisa la ciido haddii waagiisu uu bariyo maalintaa tobnaad haddii waageedu uu bariyo waa maalinta ciid اladxaa khalaas carafi qofka waa dhaaf carafi dhaaftayaana xajkii dhaaf weeye macnihi laakiin habeenka tobnaad intuu joogo carafo weli waa u joogtaa haddii habeenkaa tobnaad wakti ka mida carafo soo maro rukunkaa mid gutay buu noqonaya qofkii waxa weeyaan xaajka ah alwuquufna waxaa looga jeeda wujuudu xaaji fii ardi carafa waana dhul aada u badaaday run lasbaxa waa awaafu lifaada waa awaafka waa awaafu lifaada waa awaafka carafo marka laga soo noqdo kadib la samaynaya waa in wuquufka carafo ka dambeeyo لhada w طwاaf اإfاadة faإida afadtm min caraفاat ifaadadu waa rognashada xujaajtu ay ka soo rogmanayaan ay ka soo noqonayaan carafo طawاaf اxajna waa la dhahdaa waana tiir tiirarka xajka ka mida ilaahay subxaanaه wataعalى wuxu uhi ثuma lyqضوu tafathm وlيuufوu نduurahم وlيطwafوu bالbayt الcatiiq guriga qadiimka ee horeeye waa kacbade ha ku dawaafaan dawaafka la sheegana waa tawaaf lifaad waxaana waktigiisuu bilaabmayaa maalinta tobnaad subaxnimadeeda ilaa ayaamu tashriiq oo dhan waa la dawaafi karaa koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka laakiin sida u afdalsan waa in maalintaa tobnaad qofku dawaafo dawaafkaas rugii afraad waa asacyu waa socodka la soconayo bayna asafa waalmarwa safa iyo marwe dhexdooda toddoba jeer qofku uu soconayo isagoo safo ka bilaabaya marwana ku dhammaynaya sii socod waa kow soo socodkuna waa laba saasaa loo kala tirinaya ilaahay baa ui ina asafa waalmarwata safa iyo marwe asalkoodu laba buurood bay ahay laakiin iminka buurahaasi wax nafli kama joogaan buurtii safa ayaa waxooga u ka sii muuqda waana dhisme kan oo kalea bal ka weyn baa markaa ka dul dhisan iminkoo dee masaajidkiibaaba gaadhayba dhinaca isku hayaan waaba lagu tukadaaba min shacaa'ir illaahi bay ka mid yihin ilaahay shacaa'irtiisa alaam calaamada diineedna weeye tashcuruunadaasi halkan ku qoran wax jira maaha aayadda ka mid ina safa waalmarwata min shacaa'ir illaah maxaa ku xiga faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa caleyh an yatawafa bihima markaa khata maطbaci weyaan tashcuruunadaa meesha ku qoran iska masax ma hiya waa maxay waajibaat اlxaji waajibaadka xajka marka maxay u kala duwan waajibaad iyo arkaan arkaanta afartaa qofku ilaa uu sameeyo xajkiisu ma ansaxayo seertu doonaya waa uga tago hadduu ka tago xaj ma jirayo macnayda laakiin waajibaadku waa waxyaabo qofka laga rabo hadduu ogaan uga tago uu ku dambaabayo xajkiisana nuqsaan baa gelaysa laakiin waxaa kabi kara dm inuu dhiig qalo man taraka nusukan facalayhi dam buri ibn cabaas qof kastoo ka taga waajib waajibaadka xajka ka mida dhiig baa lagu leeya inu neef qalo saxaabada cid ka mida cabdulahi ibn cabaas masaladaa ku khilaafteena lama sheegin marka waajibaadka xajku waa maxay sheekh waajiba kood waa alixraam waa in laga ixraamta min almiiqaat oo eeg saddexiyo seekaa khaldamin alixraam iyo alixraamu min almiiqaat iyo libaasu lixraam alixraamu horey uu sheegnayo waa tiir tiirarka xajka ka mido waa niyada oo qofku niyeysanayo xajkii inuu bilaabay ama cumradii inuu bilaabay libaasulixraamkuna waa dharkan la xidho alixraamu min almiiqaatina ixraamkii hore aynu usoo sheegnay niyada ahi waa inuu ka dhaco meesha shareecadu u astaysay marka haddaanu ixraamanba xaj ma jiro hadduuse ixraamto miiqaadkii meeshii loo asteeyey meel ka dambaysa uu ka ixraamto markuu weydaarto u ixraamto rukunkii uu la yimi laakiin waajib buu ka tegay ah inaanu ka ixraaman bartii layidhi ka ixraamto miiqaadka waa inu ka ixraamto qolo walibana meel bay leeyihin loo asteeyey layidhi waxa weyna ka ixraamtaan reer madiine rasuulku wuxu uhi bilxunaysay ka ixraamanaya abyaaru cali baa imi kalena magaalada madiiniyada gaadhayba reer shaamyo juxfa kadalika reer masar reer nagd oogada dadka ka yimaadaana oogada marka dee maka la jooga meesha oogada qarni manaazil reer yamanna yalamla ciddii qorooyinkaas sii martana iyaguba la xukun noqonaya oo inagu dee yaman baynu sii marayna ka halka reerayda ay ka exraamayn ay ka exraamanayn waayo hina lahuna waliminata calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja aw alcumra buu rasuulku calayh salaatu wasalam waajibka labaad waa atalbiya waa qofku inuu talbiyadaysto talbiyadu min labaabay ka timi ee ajaaba ijaabat lminaadi waa mid kuu dhawaaqay inaad tidhaa hee way kan ilaahay baa dadka u dhawaaqay oo nebi ibraahim amray inuu xajka ugu yeedho waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala wa calaa kulli baabir marka dhawaaqaasaa laga jawaabay maxaa la odhanaya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika laka washicaar اlxaj waa halkudhegi xajka markuu ixraamto laga bilaabo ilaa dhagaxa u dambeeya uu ku tuurayo jamrat اlcaqaba ayuu wadaya talbiyadaas waktiga dawaafka ayuubuu doonaya intuu dawaafayo culamada qaarna waxay dhahan xataa markuu dawaafayo waa talbiyeysan karaa waana si aad moodo inay sax tahay waana fadli badan tahay oo rasuulku wuxuu yihi afdal اlxaji alcaju wاsaju rawahu tirmidi xaj labaa acmaasha xajka dhexeeda la sameeyo labaa u fadli badan alcabdu a rafcu sawti bitalbiya talbiyada in lagu dhawaaqo o lagu qayliyo iyo asaju a saylaanu dimaa'i lhadyi dhiig badan in la qalo oo qofku xoolo fara badan hadyi u qalo rasuulku boqol halaad buu qalay iyadoo neef adi uu ka gudi lahay boqol halaad qalay xataa isagoon xajka tegin buu xoolo hadyiyo diri jiray taana dadka in badanoo kamidi maanta ma oga ama berbere agar iska joogo xajkaba aan tegin yaa waxa sharciga cibaada inaad xoolahad iyo dirto aad tirahdo xoolaha xajkaa lagu soo qalo taa lafteeda rasuulka alayh isalaatu wasalaam wxu aad baana talbiyada loogu dhawaaqaya oo rasuulku wuxu atani jibriil faamaranii an amura asxaabii waman maci an yarfacu aswaatahum bitalbiya jibriil baa u yimi wuxuu igu yihi asxaabtaada waxaad amartaa inay talbiyada kor ugu dhawaaqa arinkas daxa waa awaafu lquduum waa awaafka la dhaa awaafu lquduumka awaafu lquduumku wuxuu leeyahay waa waajib talbiyadu inay waajib tahay kuma waafaqsani talbiyadu waa sunna waana sida culimada badankooda ay ku tegeen waa in kor loogu dhawaaqaabaa lays amray iyada lafteeda laysma amrin sifadeeda iyo xadiid ku saabsan lafteeda kuma saabsana awaafu lquduumkuna waa sunna waa daliil waajibinaya ma jiro rasuulku un baa sameeyey ficilkiisiina sunanimayo mutusiya dawaafulquduuma maxaa tahay qofku markau doona inuu xajiyo saddex siyaabood midkood buu xajiyaa sida koowaad waa inuu xaj qura ixraamto xaj qura hadduu ixraamto maka markuu tago waa inuu dawaafo dawaafkaasi dawaafulquduum baa la dha waa soo gelista dawaafkii ka dhashay masaajidka markaad soo gasho soo laba ragacdood ma tukata saasoo kale kacbadana inaad markaa u horeysa aad ku dawaafo nooca labaadna tamatuc baa la dhaha qofku cumri ixraamto qura xajkiina wuxuu doonayaa in maalinta sideedaad uu ixraamto kaasi markuu maka tago dawaafka uu dawaafayo dawaafulquduum lama idhaaho waa dawaaf alcumra waa dawaafkii cumrada cumradiisu ka mid yahay waaba tiir tiirarkii cumrada ka mida isna halkaa inaga dhig ka saddexaad qiraan baa la idhahda oo xajkii cumro wada socdo ayuu ixraamtay xajkii cumro wada socdo ayuu ixraamtay qofka oo isku xidhan marka maka uu tago dawaafka waxa weeyaan uu dawaafayo wuxuu ka dhigan karaa dawaafu lquduum waana mustaxab markaa dawaafulquduumku saynu sheegna waa sunna wax waajibinaya ma jiraan maalikiyadaas waynu sheegay markaa ku tagtay laakiin aimada kaleo dham waa sunayda arrinta afraad waa libsu maa shayga inuu xidho laysa bimakhiiqin aan tollayn aan tollayn maxaa looga jeeda cibaaradaasi fuqahadu ay isticmaalaan yani caطaada ugu horreeyey baa la dhaa cid isticmaasho taabicigii la odhan jiray caطaa ibn abi rabax oo axkaamta xajka aada u yaqaanay oo faqiih ku ahaa makiidka waxaa looga jeedaa maa fusila calىa qadri اacضاء maha maro kastoo duru martay ama dawaar waxa looga jeeda waa maryaha markii la telayey la fasilay ee qaabka xubnahoo kale loo ekeysiiyey waa khamiiskii shaarkii suryaalkii waa maryaha noocaas xubnaha lagu qiyaasay ee qaabkoodoo kale loo sameeyey kaana lama xidhanayo midaan ku ahayn in la xidhnaa ayaa waajib yaani ragga ayuunbaa laga hadlayaa dumarku dharkoodii hore xidhnaanaya waxaa loo diiday niqaabka iyo qufaajooyinka kuwan gacmaha la gasho arrinka shanaada waajibki waa almabitu biminan waa mino in loo hoyo waa goorma laba jeer baa mino loo hoyo marka koowaad waa habeenka sagaalaad ee subaxnimada carafa loo baxaya taasi waa sunna iyadu marka labaadee loo hoydaana waa marka carafa laga soo noqdo habeenka tobnaad musdalifa loo soo hoydo laakiin habeenka hadiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad qofkaan maalinta labiyo tobnaad mina aan ka bixin saddexdaa habeen mina in loo hoyda waa waajib arrinka lixaad waa ramyu jimaar waa jamradaha qofku dhagax tuurka meesha dhagaxa lagu tuuro waa inuu tuuro meeshaana shaydaanidu kama fadhiyo markii nebi ibraahim ku shiidayba iskaga carariye waa cibaado weeye dhagax tuurkaas iyo weyne ilaahay la weyninaye laakiin iminka shaydaan inoogu xidhxidhan ma jiro markii nebi ibraahim ku shiidayna wuu ka cararay sida loo tuurayana waa sheegi doonaa arrinka toba toddobaad waa taxallul waa in la xalaaleeyo bacda qadaa'i nusuk marka camalkii xajka la guto yacnaa intaa waajibaadka lagu dara wax fuqahadu ay sheegaan maaha waayo qofku hadduu camalkii dhammeeyo khalaas uu xalaaloobay wax camal markaa qofku uu samaynayo waajib ku ah maaha de hadduu xataa dharkii iska sii xidhaado waxyaabih uu iska ilaaliyo isagunbaa iscadibe khalaas markuu acmaashaa dhammeeyo ixraamkiisi dee waa dhamaday la xalaalow macnaheedu waa ixraamkii ayuu ka baxay wixii xajku ka mamnuuc ayadaa u xalaaloobay wey marka in waajibaadka lagu daraa fiqiyan wax saxa ma ah arrinka sideed waa alhadyi waa hadyigii lilqaarin qofkii xajii cumro wada socda xidhayduu ku waajib oo mutamaticine isagaa ka sii daran ma sheegin lilqaarin walmutamatici waa in la idhaha oo ka cumro qura ixraamtee sanadkaa xajiyey iyo xajii cumro wada socdo ka ixraamtay labadaaba hadyibaa ku waajiba xoola inay qalaan faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi kii qur-aanku uu nasgareeyo si cad u sheegay ayaanu sheeginba arrinka sagaalada waa dawaaf lwadaac waa dawaafka sagootiga oo qofkii markuu xajkiisa waaylihiisa dhamaysto marka u dambaysa uu maka ka socdaalayo meelihiisii uu ku noqonayo ama meel kaleba u baxayo maka waa inuu ku sagootiyo inuu kacbada ku dawaafo waana mid lays amray oo rasuulku calayh salatu salaam amar uu ku bixiyey umira annaas buu le ibna cabaas an yakuuna aakhiru caadihim bilbeyt dadka waxaa la amray meesha u dambaysa markay maka ka baxayaan ay sii maraya inay noqoto kacbada oo ay ku dawaafaan ilaa anahu xufifa can ilxaa'idi waannufasaa gabadhii xajkii dhammaysatee iyadoo weli aan maka ka bixin xayday ama umushay labadaa dumara iyagu tawaafulwadaaca waa iskaga tegi karaan waa loo ruqseeyey maayo waa maxay mustaxabaatu alxaji sunnayaasha xajku waa maxay sunayaasha xajku waa ka koowaad waa aliqtisaal waa in la maydho fil miiqaati lagu maydho halka laga ixraamanayo waa sunna oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxu hi alxayd wnufasaa ida atata calى اlwakti taktasilaan watuxrimaan wataqdiyaani اlmanaasika kulaha gayra طawaaf bilbeyt arrinka labaad waa rafcu sawt waa in kor loogu dhawaaqo bitalbiya taana daliilkeeda waynu sheegnay waa kii jibriil rasuula ku yihi saxaabadaada waxaad amartaa inay talbiyada kor ugu dhawaaqaan arrinka saddexaad waa tatayub waa in udug laysmariyo goorma qabla dukuuli ixraam inta aanu qofku ixraaban ila markuu ixraamto laga bilaabo udugii xaaraan buu ka noqonaya rag iyo dumar bee laakiin ixraamka hortii inuu udug ismariyaa waa shay sunna oo caaisha radi allahu canha waxay tidhi kuntu uطayibu rasuula اllahi lixraami qabla an yuxrim walixilmihi qabla أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أنت أنا حرام صور بان أدو بمرين كربيت مركو حلال بمعنى إحرام فيه كبحنا isagoo weli aan dawaaful ifaado samaynna waanu marin jirin qofku udugii uu marsaday ixraamka ka hor inuu sii marsanaadaa ixraamka dabadii dhibma laha mid cusubun baan loo ogolayn oo ixraamku yamnacu aطiiba ibtidaa laa dawaafi in la iib la ismariyo la bilaabo ayuu diidaya laakiin kii hore inuu iska sii jiro ma diidayo sida nikaax oo kale wayamnacu ibtidaa nikaax walaa yamnac walaa yamnacu dawaamahu duhurkii hore u jiray oo ixraamku qofka u diidi maayo laakiin muxuu u diidayaa marka u ixraamka laga bilaabo inuu guursado qiibkana waa taas oo kale arrinka afraad wa alihilaalu waa inuu ku dhawaaqo xajkii ama cumradii cinda badi taxaruk dhaqaaqa markuu bilaa min almiiqaati miiqaatka uu ka dhaqaaqayo oo marka labayk allahuma xajatan hadduu xaj qura ixraamanayo ilaahay xaj qura ayaan ku ixraamay waa talbiyadin bay ka mid tahay sida saxda ah inaha niyadiya lagu dhawaaqayo labayk allaahuma xaja wa cumra xajkii cumro waa socdo ma labayk allaahuma cumrata ihlaalku waa ka arrinka shanaad waa aliktisaal waa inuu maydo qabla dukuuli اlxaram inta aanu xaramka gelin ka hor oo rasuulku meesha dii quwa ladhaa tambalka maka ah ayuu habeenkii u hoyday dabeetana waa maydhay sida ibn cumar uu sheegay fi lbukhaari sunaha lixaad yadkulu waa gelayaa makata maka min ariiqin yaduu ka gelaya yakhruju waa baxaya min gayriha waddada amiga ahayna waa ka baxaya waana siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey oo ibnu cumar wuxu uhi kana rasuulu llahi yadkulu min asaniyati alculya wayakruju min asaniyati asufla karinta sare ayuu maka rasuulu kaga soo dhaadhici jiray markuu soo gelaya maruu ka baxayana tahoosuu ka bixi jiray bukhaari muslim baa wariyey arrinka tobnaad waa alramalu waa in uu degdego isagoo tallaabooyinka isku dhaweynayo fi awaafi awaafka dhexdiisa iyo wasacyi iyo sacyiga dhexdiisa waana awaafka u horeeya ama awaaf lquduum ha noqdo ama awaafkii cumrada ha noqdo awaafyada dambe ma laha aramalla waxaa looga jeedaa alisraacu maca taqaarib اlkhuطa qofku inuu degdego iyadoo tallaabooyinkiisuna ay isu dhowdhow yihiin ma aha markaa duclayn halkan wuxu uhi wasacyi hadalkaas sax maa sacyiga dhexdiisa ramal lama samaynayo aramal waa la ordaya halka la ordayaana waa masaafo xadidan oo bayna almiileyn iyo akhbarayn baa la dhahdaa oo halkii tegu uu mari jiray umu ismaaciil ay oroday inta kaloo dhan waa la soconayaa calaamada cagaarkaa markaad soo gaadha iminka layr baa lagu xidhay baad ordaysaa ilaa calaamada kale cagaaran aad gaadhayso inta kalena waad soconaysaa ee ordi maysa oo laa yuqtacu labqaxu ilaa shadda min rasuulku calayh salaatu wasalaam yacnaa toga ama meesha bataaxa ah orad in baa laguga gudbayaa wuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunaasigeeda istilaami rukni rukunkii taabashadiisa weeye rukunkii alyamaani xagga yemaneed xigay iyo wاlxajar اlaswad iyo xajarulaswadka in la taabo rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim labadaana waa suneeyey rukulyamaanigu kacbadu dee waxay leedahay waa guri dhisan waa guri wey laakiin aad kor aad bay ugu dheer tahay waxaa sheegaa ilaa inay tahay toban mitir xagga sare dherarkeedu dhinacyadana dhinacyada qaarkoodna labiyo toban mitir dhawta dhinacyada qaarkoodna toban mitir marka afar dee rukun bay leedahay sida kan oo kale afartaa rukun kaas waa rukun yamani an xagga yaman buu xigaa kaasna kaa ku xigaana marka la dawaafayo kusoo xigaa la bidixbaa gacanta bidixbaa xigaysa kacbada kaaad kusoo horeynaysaa waa rukun yamani kaa ku xigaana waa rukun rukunka xajaruaswadka ku jiro rukunyamaaniga isaga haddaad taaban karto waa taabanaysa gacantaad ku taabatayna dhibi kari mayso haddaad taaban kari weydana salaami mayso waa iska dhaaf isaga taabashun baa loo sheegay kaa xajaru aswadku uu ku jiro haddii aad dhinkan kartid oo taaban kartid waa sida ugu fiican haddaad gacan la gaadhana gacantii aad dhinkanaysa ul haddaad la gaadho ishii baad dhinkanaysa haddaad taagan karayna isaga waad salaamaysa waa ka duwan yahay xajaru aswadkuna waa dhagax madow iminka laakiin marka hore jannada laga keenay kaana xajaru aswad yani kaana min aljanna abyad min allaban isagoo caanaha ka cadbaad jannada laga saaray fasawadatu dunuub اlcibaad min rasuul calayh الsalaatu wasalaam dembiyada addoomaha madoobeeyey qofka taabtana inuu markhaati furayo yowma alqiyaama ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay rukunyamaaniga xajaraswadka taabashadooda in dembiga markaa qofka lagaga hooriyo oo lagaga daadiyo ayuu rasuulku sheegay laakiin waa inaanay cid ku dhibin marka waayo rasuulku cumar wuxuu ku inaka rajulun qawiy falaa tu'di daciifa cumarow nin aada u xaad xoog badan baa tahay ka taabsi daran ha dhibin waidaa aradta istilaam alxajaar fain khalaa laka fastalimh haddaad doonayso xajaraswadka inaad taabatana haddii uu kuu banaanaado taabo wailaa fastaqbil wakabir haddii kuu banaanan waayana dadka meesha ha ku buquujire waxa weeyaan xaggiisa intaad u jeesato allahu akbar dheh bimacnaa salaad xajaru aswadkan marka la taabanayo ama la dhunkan iyo rukulyamaaniga iyo maaha in waxtar laga raadinayo waa cibaada oo caafimaad dadka qaarkood baa idhaa xanuun baa haya gacanta soo marin xanuunka dawo kama aha dawo laguma sheego ama qaar baa faqri hadday doonaan ka cabanayo le si aan xoolo u helin la cumar ibnu khaaab wuxuu igu waad garanaysaa bukhaariyo muslim baa wariy inii la aclamu anaka xajar لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك waxaan ogahay buu inaad tahay dhagax waxaanama tari kartid cidna waxma yeeli kartid haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahayoo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen nabi maxamedin baan ku daynayaa buu yihi kuma soo dhawaaden ee nafkaa dooriyaha buu yihi dhagaxu waa xajarooswadkii hadda jannada laga keenay maantana dadkeenna waxay ku dawaqeen dhagaxan meelaha iska taaltaala qaar dumarka lagu fadhiisiyo la idhaahdo waxa weeyaan tii dhali weyne baa dhalayso ilaahay baa ubadka bixiya sooma yahab liman yashaau inaasa wayahab liman yashaau dikuur aw yuzawidhum dikuraanan wa inaasa wayajcalu man yashaau caqiima ilaahay baa subxaana watacaala kuu doono siiyo hadlo kuu doonana inamo kuu doonana isugu daro kuu doonana madhalo iska dhiga xaggaad carruur ka raadinaysaa marka dhagaxan baad carruur ka raadin dhagax yaa adiga keena xoogey carruurtay xoog baa ku keeni weydina dhagax baa keenaya min ayn jiib alxajar sheekh baa ag maray dhagaxa markaanu magaalo kusii socda boorani meel dhexdaabaan ku arkay dhagaxano kaasee lagu dhagaxantaasi waa laga barakaystaa oo maxay kuwan kale aragada dhagax baa buuxiyo dhagaxanta kale maxay kaga duwan waxa weligaa dad intuu halkan soo maray dhagaxan ku tiirsaday marka dee barakadii weligaa laga raadinaya oo isaga laftiisa yaa barako ku sheegay nabi maxamed mooyaane qof yacnaa laga barakaystay timihiisa ama dhididkiisa ama maryihiisa ama jirhkiisa ma jiro abubakr baana saxaabadu ka barakaysan jire oo hal isku masmasixi jiray nebigo waa isagii ay ka daadatay oo kala boobi jiray isagoo ka daadatay oo kala boobi jiray laakiin abubakr saa kumay kumay samaynoo ahluljanne inuu yahay aynu hubnade ila nebi maxamed baa ugu bishaariyey sooma walaa cumar walaa cuثmaan walaa cali walaa alcashar mubashariin biljanna ma jirto ka waxaasi caqidada caqiidadiiya kaa xumaane waxaha ku werwareegin ilaahay ku xubnow subxaana wa tacaala ilaahay weydiiso waxa aad doonayso dhagax iyo qof dhintay iyo manfaca ka raadin waay sunnaha sagaalaad waa atakbiiru waa in la takbiirto cinda arukni xajaruaswadka marka lagu beegay haddaan la taaban horaynu sheegin waa siduu rasuulku cumar ku yidhi arrinta waxa weeyaan ama sunnaha tobnaad waa salaatu rakcatayn laba ragcood in la tukado bacda awaafi awaafka dabadi awaaf kasta dabadi oo اtakhidu min maqaami ibraahima musala buu ilaahay subxaana watacaala rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam isagoo hay-addaasi fasiraya طاف بالبyت سبعا ثuمa صلى خلف المقام ركعتين rwاه الbخاaري ومسلم من xadيiث بن cمر markuu dawاafkii dhameeyey laba ragcadood buu ku tukaday مقاaمka dabadi مقاaم إbrاhيm waa dhagxii nb ibrahيm ku istaagay markuu dhisayey kacbada welina waxbaa ka sii jooga halkiisa waa laga yaro burkiyey بfatوى min العuلaماء haddii markaa ay kuu suurto gasho inuu xagga kacbada kaa xigo waa sida fiican hadday kuu suurto geli weydana labadaa ragcadood meeshii kuu suurto gasho baad ku tukay sunaadkooda timaad waa atahliil waa in laa ilaaha ilaa la akriyo cinda safa waalmarwa safa marka la joogo iyo marwo marka la joogo iyo waducaa iyo waducaau ducada waxa weeyaan safiyo marwo dushooda lagu ducaysto oo rasuulku markii safa ay u soo muuqatay aayadduu akhriyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah فmن xaj الbyt aw اctamra falaa جuنaaha عalيh an yطwف bhma markii dushooda u baxayna allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayuu saddex jeeriye kadibna wuxuu laa ilaha ilا اllah waxdahu laa شhariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa عalى kuli شhayin qadiir laa ilaha ilا اllah waxdah laa شhariika lah أnjaza wacdah wanasra cabdah wahazama اlaxzaaba waxdah saddex jeer buu ku celiyey markii koowaad markuu akriyey uu ducaystay duca dheer haddana mar labaad buu intaas ku celiyey markaasuu haddana ducaystay mar saddexaad buu ku celiyey markaasuu dhaqaaqay xagga iyo marwa marwo markuu gaadhona intii leeg buu akriyay mar walbana xagga qiblada u jeeday qiblada ayaa u muuqatay rasuulka calayh salaatu wasalaam arrinta labaatanaad tawaaf waa qofku inuu tawaafo calaa wuduur isagoo weyse qaba sida saxda ah wayse qabku shardi uma aha awaafka qofka wayse qablaan ku awaafana awaafkiisu waa ansaxaya arinta saddex tibnaad waa jamcu duhr waa inuu jamciyo duhri walcasri salaada casar bijamcin kelmadaasi bijamcin waa muqxama waa kelmad meel ay ka soo gashay hadalkana la garanahay ka ishtubha iska masax waa inuu jamciyo duhr iyo casr halkee ku jamciyo bicaraf carafa maalinta carafa duhr iyo casr buu qofku hal mar wada tukanay waktigii duhurkaan isugu keenay waana suu rasuulku sameeyey sida jaabir ibn cabdilah uu ku sheegay xadiidu kaga waramay xajki rasuul sunaha furasabra waa salaat اlmagribi wاlcishaa waa maqrib iyo cishaa inuu tukado yowma caraf maalinta carafa habeenkaa tabnaada ka dambeeya bijamcin ay musdelif waa inuu ku tukado musdelifa jamcina waa la musdelifana waa la waxaanuu ka dhigayaa markaa jamcu ta'khiir oo cishaa maqribku dib u riixayaa waktiga cishaa'ida ayuu maqrib iyo cishaa'ida musdelifo ku wada tukanaya sunaha shan iyo tobnaad waa qasru salaati salaadii in la gaabiyo alrubaaciyati ee afar tahay bijamcin musdelifa dhexeeda lagu gaabiyo oo cishaa'ida une ima musdelifo qofka ugu soo gelaye iyo carafa carafa in lagu gaabiyo duhurka iyo casarkaba laba laba ragcadood baa laga dhigaya sunaa lixiyo tobnaad waa iftaar yowmi caraf waa maalinta carafa qofku inuu afuro oo rasuulku waa afurnaa maalintaas waa bukhaariyo muslimba wariyeen min xadiidi maymuuna sunaa todobiyo tobnaad waa alkhudbatu waa in la khudbayo yowma caraf maalinta carafa oo imaamka muslimiinta ama qofku usoo xil saaray khudbadeeyo wa yowma annaxri iyo maalinta ciid iladxa labadaba rasuulku waa khudbadeeye sunaha sideeyo tirnaad waa alibdibaacu waa jeeni qaarashada la jeeni qaarto fii dawaafi alquduur dawaafka qofku markuu maka galo uu dawaafayo dawaafyada dambe sida dawaafka xajka iyo ka wadaaca kuma jiraan migu waana inuu qofku dowhu wanaagkil kuladaa midiga hoftooda soo mariyo deetana garabkaa bidix dushiisa uu ku laabo oo garabkaasi midig uu banaanaado waana markuu dawaafka bilaabayo ayuu saa yeelayaa markuu dawaafka dhameeyana maryihiisa waa iska huwanaya sunaa sagareetnimada ramyi jamra waa inuu tuurto jamradii jamratulcaqaba min baqni yaadi toga dhexdiisa intuu soo istaaga waa inuu halaa ka tuurto w tog togma jiran meeshi waa guri weyn baa ka dhisan oo shan dabaq buruushoo kalea jamradii laga tuurayo waa gubur waa gurore meesha ka baxeen togi waxaa arki maysa mid maanta shaqaynaysa maha taas sunaha labaatanaad sakiina waa xasiloonida iyo rifqi dabacsanaanta marka carafo laga soo socdo asakiinata sakiina bulaa rasuul war si dabacsan u socda si degananshadii xasilooni ku jirta u socda sunaadka labaatanaad waa qiyaamu اlxayaati oo qofka xajiyaya inuu ku qimo uu la yimaado bidabxi gowraca lhadi hadigiisa uu gowracayo biyadi gacantiisa uu ku gowraco cidna waa wakiilan karaa leada rasuulku calayhi salaatu wasalaam boqolkii geelaa u waday saddex iyo lixdan neef buu gacantiisa ku gowracay intii kalena wuxuu u wakiishay cali bn abi aalib sunaa labiyo labaatanaad waa tasaduq waa inuu sadaqadaysto min alhadyi o min laxmi اlhadyi xoolaha xajka uu ku qalayo hilibkooda wax ka mida iyo walaklu minha inuu wax ka cuno waayo labadaba rasuulku waa sameeyey neef kasta wasla yarha laga soo jaranin markaasaa dhari laysugu geeyo waxna waa ka cuni maraqiina waxbuu ka cab sadaqad buu intii kaleba u bixiyey sunaadka xolaatan waa awaafu lifaada waa awaafka la dhaa awaafulifaadaha waa awaafkii xajka rukunka ahaa inuu dawaafo yowma naxr maalinta tobnaad waa sunna inuu maalintaa tobnaad dawaafo waayo rasuulku maalinta tobnaad buu dawaafo lama dhaafo laakiin hadduu dhawaafiyo maalinta koobiy tobnaad u dawaafo ama labiyo tobnaad ama saddexiyo tobnaad sunnahaas unbaa dhaafae xajkiisu waa ansaxaya sunaha furi labaatanaad albadaatu waa inuu ku bilaabo fi taxalul xalaalowda waa inuu ku bilaabo bilxalqi xiirasho uma dabxi dabeetana gowrac hadigii uu qabo uma libsi lmakhiid dabeetana inuu xidho dharkii tollaayo loo diiray marka hore iyo waisticmaalu tiib iyo udugii inuu isticmaalo hadalkan waa hadal fiqhi la-aan tusinaya waxbuu isku dhexyaaciyey wadaadka kitaabka qoray waayo acmaasha afarta ah ee maalinta tobnaad la samaynayo afar camal baa la sameeya in jamrat اlcaqaba jamrada la waa ta u weyna xagga maka u xigta toddoba dhagax lagu tuuro waa kow laba imtinaa la iska xiiro ama la gaabiyo dumarku xiirismale mar walba waa gaabinaya saddex in hadyigii la qabo afar in la awaafo awaafkii xaj awaafulifaada ee rukunka ahaa afartaa camal sideedaa loo kala horaysiin waayay masaladu ahayd afartaa camal waxaa ugu horeysa jamrat اlcaqaba subaxa ciid اladxaa markuu mino soo galo markay qoraxdu soo baxdo kadib jamrat اlcaqabuu toddoba dhagax ku tuuraya maxaa ku xiga dabxu lhadyi inuu hadyigii qabo maxaa ku xiga waxaa ku xiga inuu timaa iska xiido maxaa u dambeeya dawaafka afartaa camal laba ka mida hadduu sameeyo khalaas wuu xalaaloobayaa oo qof ixraamkii ka baxay uu noqonaya hadduu jamradana tuurto timahana xiirto dabxigu isagu nusuk maahee waxa weeyaan wuu xalaaloobayaa dumarkii mooyaane wax kastoo ixraamu ka mamnuucay baa xalaal u noqonaya dumarkiina goorma u xalaaloobayaan dawaafulifaada markuu sameeyo masaladu dee sidaasay ahayd laakiin wuxuu isku dhex daray waxaan xaj kaba ka mid ahayn oo qofku marka dee ixraamkiisu uu dhammaado dee uu samaynayay marihiisa dee ha gashada isaga oo hawl isaga u taallo tahay marihii markii hore loo diiday wuu iska gashanaya haddi xalaal bay u noqday hadduu dalo labadiisa go-a kusii taagnaada de sunana maa waajibna maa inuu makiid xidhade goyaalbu iskala xidhaan kara hidiyo dhaqan ya udug inuu marsadaano saasoo kale yana ma aha mid xajkii ka mid ah marka masalada saasuu isu yaro dhexgeliyey mualifku suuradeeduna waa sidaanu sheegay sunaa shan iyo labaatanaad waa ramy ljamaraat jamradihii inuu tuurto bacda zawaal duhur kadib maalintaa tobnaad jamrat lcaqaba qura la tuuraa goormaa rasuulku uu tuuray buxan goor barqa ah suuri jaabir bn cabdillah laakiin maalinta koob iyo tobnaad iyo labyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad saddexda demr iyo saddexa dhagax tuurba waa laysu maraya iyadoo ka yare xagga minowxiga laga soo bilaabayo ka dhexe ka weyn lagu dambaynayo goormay tuuristu ka bilaamaysa saddexdaa maalmood bacda azawaal duhur kadib taasi markaa sunayaashu inoogu daray sida saxdana waa min alwaajibaat oo lagama horaysiin karo tuurashada janaraadka maalinta tobnaad duhur lagama horaysiin karo waayo waa cibaado waktiyeysan sunaha lxilaatana ducaa waa in la ducaysto cinda aljamratayn ee asuqra wاlwusطa maalinta koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad jamrada yar markuu tuurto hata laga bilaabayo waa ducaysanaya ta dhexaadteedana markuu tuurto kadib waa ku ducaysanaya taweyna xagga maka usoo xigta jamrat lcaqaba la yidhaahdo maalintii tobnaad iyo maalmaha kala toona iyadoo agteeda laguma ducaysto waa laga soconaya maa hiya waa maxay mubtilaat lxaji xajka waxyaabaha buriya waa tarku rukn waa rukn in laga tago xukunkaasiyo min arkaani arkaantii xajka ka mida afar tahay arkaan lxaj maxay ahayd yaa sheegaya maa hiya arkaan lxaj arkaanta xajku waa maxay kutubta habaadhin dusha ka sheegaan raba maa hiya arkaan lxaj tiirarka xajku waa maxay anta taqra min akitaab nin kitaaba ka eegay ma dooni waxaan doonayaa ninaan kitaabka ka eegin masaajid waad ku jirtaan walkadibu xaraam kitaabuka amaamak kitaabkaad waa ku horya aye yaan kitaabka eeginoo sheegi kara arkaanta xajka in xataa hore u yaqaana miyaan idinku jirin abdiraxmaan arkaan xaj ma sheegi karti ya alixraam أي عبد المالك عندك جواب الإحرام الوقوف بعرفة واثق واثق واي أيه خير بربرة اسعى غيرنا الحج سيدي حتى ما يريد كل قاعد بالبداية كافر يعني أركان الحج أركان الحج هيش هيش استاذ استاذ الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة سعي بين الصف والمروة إحرام كوامح محل قلت له نية دخول في النص جزاك الله خير أردت لبعض حسك برسواء الجماع وأين الجماع سنية قبل التحمل الأكبر حلالين بيوين هرتي حلالين بيوين كل من يأني طواف طواف الإفاضة لقوله تعالى لأنه فمن فرض مبكا ليستا أن نجد قلتهن بلا بحر الحجة فلا رفث رفصني ولا فسوق فسوق مني ولا جدال مرنني في الحج حج بحيثها رفض كان الجماعة يا كميلة والرفض الجماعة أرنت بحالة حج برساء والردة وأن قفت دينتي يكبح وحج بحيث يكدالو نعود ومغلبنا بالله إلى غير من ذلك غير الدين تدين غنى قمائل كم من ما هو محمد الحج xajka sababtii waxaa dadka loo diiday laga reebay ala waraa taطayub waa inuu udubismariyo bacda alxraam intuu xraamto kadib arrin kale waa lubsu lmakhiiq waa inuu xubno dharkii la fasilay qaabka xubnoo kale loo sameeyey arrinka saddexaadna waa qatlu sayf waa ugaadha inuu dilo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum looma ogola inuu ugaarsado isagoo ixraaman xaj ama cumro arrinka afraad waa xalqu raasi waa inuu timaha xiro bigayri cudri cudurdaar la-aan ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أرنك شنامو مداعبة الزوج وزوجين سئل لا عيار وإلهي قولوا فلا رفح فرك عيار كاتنا ورفح ومقدمات الجماع وجماعة هردعيدي سميد كميل كلامه الضلال أرنك لحيا خطوة النساء وإن الدول رجيت فريسته qofka ixraamani mana guursan karo lamana guursan karo cidna ma guurin karo laa yunkixu lmuxrimu walaa yunkix rawaahu muslim min xadiisi cuثmaan arrinka toddobaad waa aljidaal waa muranka masale cilmiga waa laga niqaashi karaa laga doodi karaa laakiin muran jahli ku dhisan ama xaqay laga horgeynayo muran ama aan wax cilmiga aan laga wada hadlahayna layska murmayo lama oda arrinkaas de waa alfusuuq waa wax kastoo ilaahay amarkiisii lagu khilaafay oo macsiya arrinka sagaale waa taakhiiru tawaaf ilwadaac tawaaf ilwadaaca in la dibdhigo oo laga dibdhigo can ayaami naxr watashriiq maalmaha maalinta ciidda iyo maalmaha hilbawadhag هذا كلام غير صحيح طواف الإفاضة وهي طواف كأن لقد به كريم صدح أنا الموت لكن طواف الولاء يسوي وقت ومرة قعان طواف كالسوات وقت دي سواء قارنا وقفت مركو ما كيكا بحيو هذا وقفت حاجة صلب مكت يتوبه مركو ما كيكا بحيو أيوم طواف الإفاضة صميني هذا يقول يتوبه marka hadalkani saxma urku waxaad sheegtaa sifat alxaji xajka sifadiisii walcumra biikhtisaarin si kooban asifatu sifada alma'huuratu ee laga soo wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam biikhtisaarin si kooban marka loo sheego waxa weeye anahu axrama rasuulku waa ixraamtay min almiiqaat dartii loo asteeyey oo ah dilxulaysa ayuu ka ixraamtay wasalla waa tukaday si halkaa waa ku tukaday salaada salaatulixraam ma ahayne malaku jibriil baa u yimi oo ku yidhi waajigan waa waaji barakaysane ku tuko waaji alcaqiiq oo halkaa mara madiinada dhex mara uma deetana rakiba waa furayaashiisa walabaa talbiyadiinu bilaabay markaasuu la hunqatay la kacday xataa wasala ilaa uu soo gaalay maka qurba maka maka biloodkeeda bii tuwan faktasala halkaa waa ku maydhay uma dakalaha deetana makuu galay nahaaran maalinimo fataafa waa tawaafay tawaafa alquduum sabcata ashwaaqin toddoba shawd toddoba wareeg xajaraashood kamid walibu ka bilaabmo kuna soo dhammaado uma deetana salla waa tukaday rakcatayni laba ragcadood khalfa almaqaam oo laba ragcadood oo dawaafka uma deetana saca waa socday sabcata ashwaaqin toddoba wareeg buu socday oo dawaafay bayna asafa waalmarwa safiya marwe dhexdeeda wagdawaha taasuu ka bilaabaya min asafa wa hunaa halkan yaxillu waxaa u bannaan wa hunaa halkan ayuu yaxillu xalaaloodaya almutamatic qofkii cumro qura soo ixraamto inuu xajiyana doono aw almuctamir ama kii cumraysanayey markuu intaas sameeyo khalaas cumradiibaa dhammaatay ixraamkiisii waa ka xalaaloodaya uma deetana yuhillu waa ixraamanayaa yowma tarwiya maalinta sideedaadee dilxija oo maalintii biyo dhaansadka macnaheedu wayadaadu wuu tegayaa markuu ixraamto ilaa minan buu tegayaa mina wayabqaa waa ku baaqi noqonayaa bihaa mina ilaa sabaaxi taas ilaa subaxa sagaala laga gaadho yowma caraf فيتحرك ودقاقيا بعد طلوع الشمس قرحه مركز صلحة صباح كذب إلى عرف عرف حجر دقاقيا فيصلي تكلي به عرفوه كتكلي الظهر والعصر جمعا حالين كوا وقت لو تكلي قصرا لنجا بيه بدأ بلبر عولا غنيه ويقف هو استاذي فيه عرف بحرين يعني هو تشوه يهوي يدعو سبب دعيتنا ويذكر الله إله نحصي ثم بيتنا بعد غروب الشمس قرأ المركب بعد كبي يرجع وقصى نقاني إلى المزدلف isdelisimino iyo carafo udhaxayso fayusali waa tukanaya biha isdeliso wuxuu ku tukanayaa almaqriba waalcishaa wayanaamu waa iska seexanaya isdeliso dhexeedeeda alfajr ilaa waagu ka bariyey uma dabeetana qabla طuluuci shams qoraxdu intaanay soo bixin ka hor oo subaxii wuxuu ku tukanaya musdeliso taana qoraxdu soo bixin ka hor buu yantaliqu dhaqaaqaya ila aljamrati اlkubraa dhagax tuurka weyn xaggiisu u dhaqaaqaya oo mino ku dhex yaala fayarmiha markaasuu toddoba dhagax ku tuuraya uma yadbaxu deetana wuxuu qalaya hadya hadigiisa uma deetana yataxallal waa xalaaloobaya taxallul asqar oo dumarna intii kale u xalaaloobaysa uma yaati waa imanaya maka fayatuufu waa tawaafaya awaafa alwadaac waa tawaaf alifaada wey khaaa waa in wadaac halkan tawaaf alifaada ayuu tawaafaya uma dabeetana yarjicu wuu noqonayaa oo minuu ku noqonayaa fayabiitu waa u hooyanayaa fii minan min talaadata ayaamin saddex maalmood koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka saddexiyo tobanku waajib maayo labada horin baa waajiba uma dabeetana yarmi waa tuuranaya aljamaraat dhagax tuurada kula yamin maalin kaste goormuu tuuraya bacda zawaal duhur kadib uma dabeetana yatuufu waa tawaafaya tawaaf alwadaac goormuu tawaafaya tawaaf alwadaac إdا arاad الkخروج markuu doono inuu ka baxo maka وbhada arinkaasi ayuu intahaa ku dhamaaday alxaj والlaه aعaلم nuriid waxaan doonayna ui نaصيحaة talo akيira u dambaysa في hada الmقام بisم الlah الرحمن الرحيم النaصيحaة taladu hiy iyadu taladu aljid dadaal wey اجtihaad iyo tamar iyo taagba in lagu bixiyo في طلب العلم الشharcي cilmiga شharciga ah waa cilmigii nebi mxamed ilaahay ku soo dejiye laga dhaxlay dalabkiisa n raadintiisa iyo darashadiisa iyo xifdihi qaybitaankiisa cilmiga waa in la qaybo waxaad ogaataa ayuha طaalib lilcilmi qofka cilmi baranayo cilmiga aad dadka ka xigtaa ee aada dheer tahay waa kaad laabta ku haysa cilmiga kutubtaa ku yaala dadka kama xigta oo labadaa fahamkiisa inaad uga dhawaato marka cilmigaa in la xifdiyo masaaisha in la xifdiyo oo dusha laga qabto iyo walistimraaru fiihi cilmiga in lagu sii socdo oo cilmigu aad buu u ballaaran yahay oo lagama gun gaari karo culimada qaarkood markii lagu ilaa goomaad cilmiga baranaysa waa imaamu axmed oo baxri ahaa wuxuu yihi yacnaa min almahdi ila allax darabta ilaa iirka inta u dhaxaysa macnaa inta nool ahay oo dhan cilmigaan baranaya cilmigana waxaad uga baahi badan tahay cuntada iyo sharaabka ayaad uga baahi badan tahay waayo inta jeer baynu wax cunnaa laba jeer baa berigii hore wax la cuni jiray mik saddex baa la cunaa haalibu naas dadka badankooda ay cunaan kuwo ka badsan iyo kuwo ka wareegtaaba waa jiraan haddaad hal mar afar ilaa sanka sacad wax cunto waad iska noolaanaysa laakiin cilmiga waxaa u baahan xataa neefsigaaga oo cilmigu xataa siaad u neefsanaysayduu ka hadlo neefsigii sankan aad ka neefsanaysa oo markaad sharaabkii cadbayso wuxuu doonayda ha noqdee inaanad kulli dhex neefsano markaad neefsanayso afka aad ka fogeyso dawaaka rasuulku alayh salatu wasalaam sheegay dhaqaaga qaag dhaqaaqaaga iyo joogsigaaga cuntadaada iyo cabistaada iyo hurdadaada iyo maryaad gashanaysay iyo gurigaaga xataa dhisaysa waa u baahan in shareecada waafajiso iyo gaadiidka markaad fuulayso iibkaagii iyo guurkaagii iyo cibaadaadki o dhan maxay u baahan cilmi haddaana cilmi ku dhisnayn waxa weeyaan dee ma ansaxayaano waa kharibmayaan marka cilmiga baahin weyn baa loo qabaa marka iska waduun maalin dhan masaa'il baa soo kordhi doona waa isbiirsanayaan aljibaalu min alxasa buuruhu waa dhagaxaan isu tagtay cilmi ma jiro hal mar lagugu shubaya inama alcilmu bitacallum buu rasuulku calayh salaatu wasalaam cilmigu wuxuu ku yimaadaa barasho wاlfiq bالtafaquh fiqiguna wuxuu ku yimaadaa fiqi raadin ka maxaa looga baahan yahay dadaal iyo joogtayn marka hore niyadaas saxoo ilaahay daraaddii ka dhig kadibna dadaal iyo joogtayn la kaalay mashaakilka innagayna haysta dadkeenna wax dhigtaa aad bay u fara badan yihin mara kitaab la bilaabo saadku waa buuxsanaya laakiin inta aflaxday hadhow kitaabkaa dib u akriyi kartaa mar walba aad bay u yar yihiin sababtu waa maxay waxayna haysataa joogtayn la-aan baa ina haysata haddaad iska joogtayn lahayd maali aad gaabis baad iska ahaa tide maalin walba masaa'il baa kuu kordhi lahayd markaa cilmiga barashadiisa ha la joogteey maaxad culumu sharciya lagu barta dhigataa iska sabiro iska dhigo joogtayn la-aantu waa aafa iyo musiiba kitaabkii aad bilowday ee dhexda aad kaga tagtay raggii aad la bilowday oo dhameeyey baad arkaysa aduna meelaha aad iska fadhiy ad ka shaahaynaysa ama aad ka sheekeynaysa mana khasaarahay kitaab alcaqiida alwaasiqiya la yidhaahdo waan dhigi jiray yom wax maalin qura yowm alarbica ayaa maalintan dhameeyey ardayga wuxuu igu yidhi raggii kitaabkay nala bilaabay mid kamidaan ku yihi kitaabkii benidaan dhamaynayna insha alla markaasuu i ya laytani lam atruku alla maxaan iga tegey bu maanta ma dhamayn lahaay waxaan qabtayna garan maayo kitaabkana waa anii ka hadhay marka halla joogteeye cilmiga barashadiisa qaala tacaala ilahi wuxuu i qul waxaa tiri hal yastawi masluuna ladiina kuwa yaclamuuna wax garanaya ladiina kuwa laa yaclamuuna waxba garanay ma sini laa yastawi alcilmu waljahlu cilmiga la amaanin waa cilmiga lagu camal falo weeye meel jahli lagu ammaanayo cid jahli ammaantayna bay arki mayso xataa ka jaahilka marka waa jaahil baa meelaa jaahilaba ohanaya feerka ka soo horeeya waa sifadaana cidna ogolayn waxaana cilmiga sharaf ugu filan midaan lahayn baa sheegtay marka sheekh sheekh la dhahdaa u farxaya waxbana garan maayo jahligana waxaa ceeb ugu filan kii ku sifaysnaabaa ka xanaaqaya oo iska fogeynaya o iska burkinaya وأنصxka yuri waxaan kugula taliya an tarjica inaad u noqoto ilىa kitaabina kitaabkeega aljaamiع الkaبيir fi الfataaوى الcilmiya fataawada cilmiga ku saabsan baa kitaabka uu ku horiyey almutacaliqa ee la xidhiidha bاlcilm وfiiha تwجiهaaت min الculamاء لطaلabaة الcilmi kaثيira mubaaرaka عalى kuli xaal cilmiga in badan baa waxa weyaan laisku waaniyey waanadaas in la dabqayo baa muhima kitaabka saa u sheegay mualifku iska miftaax fiq waa furii fiqi fiqiga barashadiisa halkaa laga sii wado taalibu cilm ama daaciya aan fiqi garanahayn waxa weeyaan laa yanfacu nafsa walaa yanfacu gayrahu naftiisana anfici maayo cid kalena anfici maayo mas'alo yarin baa lagu weydiin doonaa weysada ku saabsan markaasaad gebgeblayn doonta hadaanad fiqi dhigan anad axkaamta baran ama masalo mawaaridta iyo dhaxalka ku saabsan ama masalo jinaayaadka qoonta iyo diyaadka waxaa ku saabsan sidoodaba dadku axkaamtay u baahan yihiin camaliga oo axkaamta hadday kutubta fiqiga ku qoran markaa fiqiga hala barto nidaamka loo baranayana hala saxo oo yanaa kutub silsilada isdaba taala oo waxa weeyaan markaad mid dhagaysaba mid kale aad uga gudbayso masaa-isha hore in ka badan ay ku qoran tahay nidaamka ugu fiicana fiqi loo bartaa waa ka san horu sheegay laakiin haddii aad marba meel ku doodo weligaa faqii soo bixi maysa waana arrin mujaraba wey arrin nin waxaad noqonaysaa uun jaraad ama ayax saxare dhex jooga ugaarsanaya xabadooduba oo dhaqaaqaysa bal adu soo qabqabo waa tag laakiin kutubtani fiqigiibay kuu nidaaminaysaa oo kuu habaynaysa kutubta markaa weliba fiqiga waxa weeyaan culamaa shaaficiya ay qoreen iyagoo mar walba daliilka la raacayo wax daliilka khilaafsan aan la raacahayn silsiladaasi in la raacaan welibaanu ku talin lahaa waana sida alxamdulilah inka aan samayno hargeysa xalqad baa jirta faniga fiqiga iyo usuul fiqiga mooyaane wax kale aanaan ku dhigin ilaa inka sanad baa iminka noo dhamaaday sanadkii labaad baanu gelayna kutubtaasina way wada duuban tahay safiinat salaa matn اlgaaya wالtaqriir ama abu shujaaca kitaaba kale kasii sareeya la hahdo alyaquut الnafiis saddexdaa kitaab baan alxamdu lilah fiqiga ka marayna usul fiqiga waa laba kitaab itxaafu طulaab بمهمات الأصول من علم الأصول هي كتاب كلا الورقات الجويني المعالي الجويني قري وكان مكتريان وياه لأنه يبتدنا وكتران qofku haddaanu cid fiqigii dhigtaan oo haysanna inuu duruustaa maanta maalin walba iska taalo ku duuban uu ka faa'idaysto ayaan idinku sheegayaa muhima culimada mashaayikh kaloo duurtana waa badan yihiin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا